afkeeda la iloobay waxa uu si weyn u soo qaadqaaday qaayaha uu leeyahay ereyga la yidhaahdo jaale isagoo amuurtaa ka hadlaya bishii juun shan iyo labaatankeedii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatankiina waxaa ka mid ahaa ereyadiisa inshaalla markaan leenahay weligana waxaanu wadnaa saaxiibkana wey lilaahida ah oo nugula saaxiiba ama nugula jira mabaadi'da soomaaliyo hana midowdo hana xorowdo cadaaladna ha ku dhaqato hana isku tashato mabaadi'da ah yaanu leenahay jaalla qofkaan leenahay waa qofkii nala mabdaa weeya haddaynu niri dagaal aan galla aanu niri soomaalina aan xorayn aanu niri ujeedadanadu ma ahayn keliya inaanu ka xorayno addoonnimadii usiiqiinay oo waaweynood oo muuqmuuqday keliya ma ahayn waxay ahayd xataa inaan ka xorayno hidadiisa iyo dhaqankiisa la xabaalay oo la duleeyey inaanu ka xorayno oo micnaheedu ay tahay luuqooyinkiisa iyo hadalladiisii horay u xabaalmay oo lumay inaanu bannaanka u soo saarno saas baa ereyga la yidhaahdo jaalle isku yimid beddelkii saaxiib la odhan lahaa